haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal ka waran haddii fariin aad dirtay laga soo jawaabo shan iyo soddon sanno kadib muddo shan iyo soddon sannadood ah ayay warqaddan socotay waxyaabaha cajiibkaa waxaa ka mid ah shan iyo soddon sannadood ee warqad socotay ayaa laba mayl oo keliya socotay sababta loo diray iyo weliba sida ay jawaabtaasi ku timi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu barnaamijka ku wada caweyn doonaa
dawadii qalbiga
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaan idii hayaa inankula aruska laban aadilkayka tooge xakumaya maya maya macan maya ha iga filane
siday qaabka u dhacayso waa hees sugaanadkii hore oo koley qofkunbaad qofkaad heesta u dhiibaysaad eegaysaa marka koley waa laba qof oo iyaguna isku faraxsanoo dee qof ba leeya qofka kale haydiidine anagu leeya waan kugu raacay ma garato dee barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa kuwa midda midka kale ka daran tahay islamarkaana layaabkooda wata waxaana dhegaystayaal marka qofku uu la imanaya ama uu samaynayo dhacdooyinkaasi laga yaabaa inaanu ka fikirin ama aanu sawiran karin markaasi saamaynta iyo weliba xiisaha ay mustaqbalka yeelan karto waxaana dhacda in sanad kasta dunida la diro malaayiin fariimood oo kala duwan kuwaas oo la diro iyada oo la adeegsanaya qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta hase yeeshee waxaa xiise gaara dhaliya fariimo aan tiro lahayn oo dadka qaar ay badda ku ridaan amaba ay biyaha webiga raaciyaan iyagoo ilaalinaya inaan warqaduqyin fariimahaasi oo aan lahayn cinwaan gaar ah oo ay ku socdaan balse qofkii nasiibkuu ku beego inuu gacanta ku dhigo ayaa qaarkood ay xambaarsan yihiin sheekooyin nolosha la xidhiidha sida qof raadinaya qofkii uu nolosha la wadaagi lahaa mid ololo ugu jira waxyaaba dunida ka socda oo uu rabo in wax laga bedelo qof noloshiisa iyo weliba waxyaabaha u higsanaya faahfaahin kaga bixinaya fariintaasi uu dirayo iyo weliba kuwo kaloo aad u tiro badan oo layaabkooda wata hase yeeshee waxaa xiisaha gaarkaa u yeela ayaa ah in fariimaha noocaan ah badankooda la helo muddo dheer kadib islamarkaana laga helo meel aad uga durugsan halkii laga soo diray toddobaadkan ayaa bogoga warbaahinta sida gaarkaa u daabaca dhacdooyinka xiisaha le lagu qoray dhacdo xiisaheeda leh oo ku saabsan fariin la diray muddo shan iyo soddon sannaa ka hor taasi oo si lama filaana maalmo ka hor looga jawaabay bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya halka fariintaasi laga diray wixii ay xambaarsanayd iyo weliba halkii ay ku dambaysay
cabdixakiin sidaad la socoto sheekooyinka noocaana kala ah adduunyada aad ayaa looga xiiseeyaa waana wax inta badan dhaca ama lala kulmo marka arrintanna waxay la xiriirtaa maaragtay dad ayaa waxay sameeyeen fariin ayay intay soo qoreen ayay dhala ku rideen kadibna badda ayay soo raacsiiyeen marka fariintaasi ayaa muddo dheer socotay marka adiga marka fariimaha noocaasina meelo kala duwan ayay ka dhacaan ama laga helaa waayo cabdiqaadir waxaad sheegtay inay fariimahani de muddo dheer ay socdaan dabcanna ay qaarad ilaa qaarad baabay iskaga gudbaan saynu naqaano sidee loo helay si halkee laga helay warqadan ama fariinta
warqadan dhalada ku jirta waxaa laga helay gobolka delwar magaaladiisa melton marka nin ka mida dadka doomaha yaryar oo maaragtay gacmaha lagu wado ee aan matoorka lahayn ku socda oo gacmihiisa yani ku wada ama makaafadii ayaa waxa uu helay dhaladan runtii oo oo ay ku jirto fariinta marka kadibna fariintii ayuu la kulmay oo iyada marka dil isla dilwar ayaa laga soo laga soo tuuray isla dilwar ayuuna ka helay waayahay masaafo inta la-eg bay soo socotay se meel halkeeyuu ka helay intay u jirta warqadan wax badan maba soconinba sida warqadaha kale waxay tagaan ayaa lagu leeyahay markii xitaa warqadaha kale markii baddan oo kale laga tuuro pacific markii laga tuuro waxaa laga yaabaa in laga helo indian ocean oo kale ama ama ama ama red sea laakiin warqadan meel dheer maaysan tegin laba mile ayay soo socotay intaana badda waa ay ku jirtay marka kadibna ninkan ayaa helay waa garta laba mayl de wax saa si fog mabaaha waa saddex kilomitr oo dhadhow sanadka la tuuray iyo weliba muddada ay kusoo jirtay fariintaasi biyaha waa muddo intee laeg muddo shan iyo soddon sannadood ah ayay warqadan socotay waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah shan iyo soddon sannadood ee warqad socotay ayaa laba mayl oo keliya socotay markaad eegto halka laga helay warqadda iyo halkii laga soo tuuray waxaad isleedahay ma kala foga waa adiga saddex kilomitr oo kale markii kilomitr ahaan loo bedelo marka warqadan xilligaas la tuuray waxay ahayd kun sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii bishan agost oo kale ayaa la tuuray marka waxay noqonaysaa shan iyo soddon sannadood inay biyaha ku jirtay ama ay badda ku jirtay waan gartay bal fariinta cajiibka cabdiqaadir shan iyo soddonka sannadood biyaha kusoo jirtay ee weliba meel fogna aan laga helin maxay xambaarsaneed warqadaasi fariintaasi maxay ahayd warqadda ku qornayd
sidaa la socoto dadka marka ay fariimahaas qorayaan waxyaabo kala duwan ay ku qoraan laakiin inta badan waxay noqotaa waxyaabo iyaga ay noloshooda uga hadlayaan haddii ay safar ku jiraan inta iyo weliba sababta macnaha ay ay yani u tuurayaan oo ugu weyn waxay tahay waxa waye inay noloshooda uga hadlaan ama meelaha ay joogaan marka warqadan waxaa ku qornaa laba qof oo ilmo adeera ah ayaa qoray oo iyaga noloshooda ayay kaga hadlayeen xitaa xayawaanka ay leeyihiin ay kaga hadlayeen sida eeyaha ama bisadaha guryaha u jooga marka waxaa kaloo ku qoreen qof kastoo warqadan hela fadlan adigana noloshaada nala soo wadaag iyo maaragtay waxyaabaha ku saabsan ee la xiriira noloshaada waan gartay qofkii warqadda helay iyo weliba dadkaasi warqadda qoray muddada shan iyo soddonka sannaa ka hor dib bay haatan u kulmeen muddadaasi dheer kadib sida isku heleen ama ay u kulmeen
ninkan doonlaha ah markii uu warqadda soo helay ayaa waxa uu geeyey meel madxaf ah oo ku taala isla magaaladaas marka madxafkii ayaa warqaddii soo bandhigay iyo wixii ku qornaa kadibna waxay raadiyeen dadkii warqadda soo qoray madxafka ayaa isku keenay marka ninkii warqadda helay iyo dadkii warqadda soo qoray aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey bal dhegaystayaal haddaba aynu ka nimaadno fariintaasi ay biyuhu qaadeen oo aynu markanna eegna iyada oo shimbir la adeegsanayo iyo weliba codka fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye
shimbiryahow dabayla daruuraha dhex maraya darinkii ku uma oradkugu dawgalay anna inaanin dilaanahay taqaraadii jacayl qabaa diirkaa ma saaro dushayda waad ka aragtaa shimbriyahow dunidaa idil meeshii addoontaba adigaa u duulo damaashaad ku wada mara dalkoga aanan gaarayn degdegada ku tegi kara adan daalin socodon weligaa dekaamine abidkaa ha igaa didin ku dagaali maayo waxba kuu dirsanaya warqadan daboolane dusha sawirku kagaya Ah, dawadii qalbiga Ah, degdegiiga gaalisay warqadan daboolane Ah, dusha sawirku kagaya Ah, dawadii qalbiga Ah, degdegiiga gaarsiin
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysin waacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan cabdiqani xaaji oktoobar oo ah hal abuur ku nool gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxaana uu cabdiqani waraysigaasi gaarkaa igaga warramay taariikhda iyo weliba hanaqaadka fankiisa iyo weliba heesaha sida gaarkaa loo xiiseeyey ee muddooyinka dambe soo saaray
sugaanta markaynu ka hadlayno ama heesaha ha noqoto amaba gabayada ha noqoto weliba gaar ahaan heesa haddaynu gaar usoo qaadano waxaa inta badan la yidhahaa kama maaranto in la isla helo ereyadii fanaankii qaadayey qofkii laxanka saarayey musishankii tumayey iyo maxaan ku yidhahda da wixii oo dhan markaad eegto qurbaha gaar ahaan maraykankood hadda ku nooshahay ee sugaantaada inta badan aad ka soo saarto maxaad isleedahay bahda fanka ama kuwa ereyada curinaya ama kuwa heesaa qaadaya fursad way ku haystaan marka loo eego kuwa wadanka joogay kuwa maraykanka joogaa se maxaa kuwan qurbaha jooga ay wadankii ka heli lahaayeen ay ku seegeen
wallahi walaal artaa muhiimaddu ugu weyn de marka heese laga hadlayo ama sugaanba laga hadlayo ama dadka la wacyigelinayo ama dee waxaad doonaysa inaad soo saarto waa inaad heesta markaad curiso inta badan laxan la raadisaa oo qof laxan sameeya haddana qofkii haddana muusigii la raadiyo inta badan annaga khaasatan maraykan ahaan cabashada ugu badan ana haysta waxa weeye u s a ama de minneapolis uma joogo nin musician ma garat halka de iminka london laga helaye hargeysa laga helaye muqdisho laga helaye nairobi ay wada joogaane inta badan waxaad moodaa in hal abuurka ama fanaaniinta ha noqotay kuwa xaggaa jooga inay aada nooga nasiib badan yihiin maadaama ay wax walba iyaga isdul saaran helayaan laakiin way jiraan rag badan oo de yacni halkan jooga laakiin cid musician ah ma jirto abwaana way joogaan fanaaniin way joogaan lakiin musishikin baa naga maqan marka inta ugu badan wixii baa kala maqanoo midda meel joogaa walaal marka maxaad samaysaan se maxaa idii maxaa idin fududeeya inaad isla heshaan intiiba ood ereyadii curisaan fanaankii qof walba de koley connection buu leeya dad buu iskala xiriiraa marka inta badan marka aan u baahdo anigu de koley cid heese marka ama qofka fanaankaa soo soo baxayo kale aad iska caawinayso aanu yacni doonaya in la caawiyo ama de barnaamij ama waxaadii ku qabsada markaasoo kale de kolle waxaan aad iyo aad connection la leeyahay balshaawi iyo axmed weli mahir fadle labadaba aad uga mahad celinayo kolle iyagunba laga caawiya halkaas aad iyo aad si wanaagsan waa aad baad mahadsantay cabdiqani haddaynu heesiha dib ugu laabano oo dhinacii heesaha dib ugu laabano weliba talantaaligii hadda goor dhowada waxaa tiri heesaha talantaalig way badan yaraan mid ka mid a soo qabtay heesahaagii gaar ahaan heesta calaf wallahi cusub walaal aad baad mahadsan tahay heesta calaf kolley marka aad fanaanka hees u dhiibeyso waad eegeysaa fanaanka mugiisa marka kolley seer maxamuud walaalkeen aal halkan ugu salaamayo yaro maxamed cabdi yurgeeni iyadana aal halkan ugu salaamayo fudhanla heesta tumay laxanka seer maxamuud ba lahaa london markay yimaadeen bay ahayd halkan malinba sidaan kuu sheegay de kolley challenge baa isla eeganaysaaye waxaan wada xiriirnay waxaan la wada hadlay iyagoo meel wada jooga dabeedna heestii habeenkaasaan oriyey aan u diray se maxamuud baa la xameeyey dabeedna halkii bay ku qaadeen markii dambena barnaamijkii baaba kusoo baxday marka heestuna waa heestii kolley siday qaabka u dhacayso waa hees sugaanadkii hore oo kolley dee qofkunbaad qofkaad heesta u dhiibaysaad eegeysaa marka kolley waa laba qof oo iyaguna isku faraxsanoo dee qofka leeya qofka kale haydiidine anagu leeya waan kugu raacay ma garato dee ilaa xaasidii la dhamaystay ilaa guris la gaaray ma garatay aad iyo aad marka waa waa sugaantii oo lagu sheekeynayo oo lagu wada hadlayo ha ha
aad iyo aad si wanaagsan haddaba markaa heestaasi calaf baynu iyadana dhegeysan doonaa
dhulka uu cagaariyo dogiyo caleen balle ayadiila cayntuode cayntoo cayntahayo ayadiila cayntee cadaratii haweenkaay cishadaynu kulanaad caasha igu beertood igu beertee cadaradii haweenkaay cishadaynu kulanaad caasha igu beertood igu beertee inaan kula carus kala bandigayga keliye ku calmadaay gabadhiye inaan kula carus kala bandigayga keliye ku calmadaay gabadhiye xanafiigu ka dhacaban caadilkay ka tuuge akumaya maya maya akumaya haygu dhani xanafiigu ka dhacaban caadilkay ka tuuge akumaya maya maya akumaya haygu dhani
irkowada daruuriyo atilmuuqanayniyo maya ii curto curto curto maya ii curto irkowada daruuriyo atilmuuqanayniyo maya ii curto curto curto maya ii curto casarkan isbarana cisqigu bilaabo ogashada ku qaateen ku qaateen casarkan isbarana cisqigu bilaabo ogashada ku qaateen ku qaateen anu kula caweeyo girgalana aashaqu dhibayaniga itee anu kula caweeyo girgalana aashaqu dhibayaniga itee inan kula aruska laban caadilkay katooge akumaya maya maya akumaya ha iga filane inan kula aruska laban caadilkay katooge akumaya maya maya macan maya ha iga filane
xalafiigu ka dhacaban inan kula aruska laban caadilkayga tuuge
akumaya akumaya ani maya maya maya akumaya ha igu odhanie akumaya akumaya maya maya ani maya macan maya ha iga odhanie filane
haddaynu codadkaasi kaga nimaadna intaasi cabdiqani yurubgeenya iyo weliba seer maxamuud iyo heestaasi calaf oo aynu dhinaca heesa halkan yaro dhigno aynu laakiin dhinaca qansiidooyinka aynu soo qabanno waaw ni- horta waxaan waxaad moodaa inaad eh, tv lagu daawanayso waa eh, garabkaygaaba fadhiyaa wiila jooga waaw Een, een, marka heestaas qasiidadaas waa rabadaan rag dee kolley een, d- dee kolley jecel iyo heesan maaha dadka waxbaa lagu wacyigeliyaa waxbaa loo sheegaa Een, marka rabadaantu iyo faa'iidaday leedahay iyo salaadu faa'iidada leedahay iyo sakadu baa kaga hadlayay marka bal een, waxaan jeclaan lahaa een, caaqil baan ku dhiibayaa inaad isagana wixii- waa ila joogaa waa inaad daawanaysaad moodaysa marka ahlan wasahlan caaqliyana waa kasoo dhaweynaynaa barnaamijka caweyska washington waa mahadsantahay walaalkii wandhowe aad iyo aad sharaf badan ay tahay inaan caawa halkan isku wareegsano ama isku wada salaadno ama aan ku wada caweyno maraa waaxid maraa waaxid waxa weeyaan dee saan u xadreynaynaynu qasiidadii u qaadaynu maan kuusoo galnay moogta
si fiican si fiican si fiican arrinkaa waxa weeyaan heestaa qasiidada inaad nala wadaagi doontaan rajaynayna insha allah bishaan wada sugayniyo no dhalatay soo qaad sahay ruuxi qaatana ketaysadkii aakhiro samsamkii fardowse sagalno siraad miyo soo gashay bilkhayrtii salaadiyo qiraada sadir lagu baryaayo oo loo fidiya saxaabada maraa waaxid waxa weeyaan gacmaha kor loo taagay waa sacbadaa la fidiyey si fiican waynu xadreynay annaga iyo adiga dhegeystayaashuba si wanaagsan baad nooga tuntay waa kuu mahad celinaynaa caaqliyana sidoo kale aad baan idiin salaamaya adigii abwaankayga cabdiqani xaji octobar iyo dhammaan intan dhegeysanaysaba waan idin salaamaya dhammaantiin
aad iyo aad sidoo kale annaguna waa kusoo salaamayna bisha wada sugayniyo noo dhalatay soonqaad sahay ruuxi qaatana kedsaysadkii aakhiro samsamkii fardowse
qasiidadaasi uu ku luuqeynaya fanaanka caaqilyara ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan qayb kale oo ka mid a waraysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee kan xiga inta ka horeysana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
bisha wada sugayniyo noo dhalatay soonqaad sahay ruuxi qaatana kedsaysadkii aakhiro samsamkii fardowse sagalno siradniyo soo gashay bilkhayrtii sujuudiyo qirada satir lagu baryayo oo loo fidiya saxaabada sagalno siradniyo soo gashay bilkhayrtii sujuudiyo qirada satir lagu baryayo oo loo fidiya saxaabada somawaara badane salaadana xidho oga iska bixiya sakadana ku saliya rasuulkana ku saliya rasuulkana ku saliya rasuulkana ku saliya rasuulkana
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi caweyska washington inoo soo jeediyey